wargelin muhiima tani waa fariin ku saabsan faduulka iyo xadgudubka hay-adda beeraha ee faw waxaa ka go-an inay hubiso ilaalinta iyo ka hortagga xadgudubka iyo faduulka dhammaan howlaheeda faduulka waxaa loola jeedaa wax kasta oo dhab ah ama la isku dayo ku xadgudubka heshiis la-aanta ah ee booska nuglaanshiyaha awoodda ama aaminaadda ujeedooyin galmo ay ku jiraan laakiin aan ku xadidnayn ka faa'iidaysiga lacag ahaan bulsho ahaan ka faa'iidaysiga galmo ee qofka kale ama siyaasad ahaan xadgudubka galmadu waa faragelinta dhabta ah ama hanjabaadda ah ee galmo ahaanta ha ahaato xoog ama xaalad aan sinayn iyo mid qasaba faduulka iyo xadgudubku waa xadgudub aan la aqbali karin oo masiibo ah oo akhlaaqda toos u saamaysa taas oo la xidhiidha la xisaabtanka dadka ay saamaysay waxaa nagu waajibaa inaan ilaalinno deegaan nabdoon oo aan ka hortagno xadgudubka galmada dhammaan barnaamijyada faw fadlan la soco kuwan soo socdaa faduulka iyo xadgudubku waa waxaan la aqbali karin marnaba gargaarna marna laguma soo celinayo nooc kasta oo falgalmo ama raalinimo ah bulshooyinka iyo shakhsiyaadku waa inaan marnaba la hosgeynin faduul iyo xadgudub iyadoo loo marayo gaadhsiinta barnaamijka gargaarka ku xadgudubka iyo ku tagrifalka mansabyada mas-uuliyadda sababa galmo waa mid mamnuuca warbixinnadu waa in had iyo jeer lagu sameeyaa niyad wanaag oo aan loo samayn si xaasidnimo ah haddii aad aragtay ama aad wax ka shakisan tahay waa inaad soo sheegtaa dhammaan warbixinnada waxaa loo qaadan doonaa si dhaba oo si firfircoon loo tixgelin doono tallaabahan shaxeed mid sharci ah ayaa laga qaadi doonaa dembiilaha falalka kor ku xusan geystaa soowac lambarka cabashada ee faw ee eber lix saddex soddon iyo shan konton boqol iyo labaatan waa eber lix saddex soddon iyo shan konton boqol iyo labaatan
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu subaxa wacan wanagsan dhegeystayaal saaxibayaal kusoo dhawaada warka subax idaacadda radio kismaayo qodobada saaka ugu waaweyn waxaa ka mid ah xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo muqdisho lagu dilay madaxweynaha jubbaland oo ka tacsiyeeyey iyo sidoo kale xubno ka tirsana al-shabaab oo isku soo dhibay ciidamada dowladda soomaaliya iyo waxaad kaloo saaka aad ku dhegeysan doontaa warka subax guddiga horumarinta adeega bulshada ee aqalka sare oo ka hadlay oo kala hadlayay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale waxa aad ku dhegeysan doontaa warka subax ee saake dowladda soomaaliya oo dadaalo wada oo ku aadan sidii ay soomaaliya u heli lahayd taageero dalaalka ay ku midiseen ururka iskaashiga dhaqaalaha ee africa wararka dibaddana saaxib yaal saake waxaa ka mid noqonaya oo aanu kusoo qaadan doonaa saaxib yaal joe biden oo khudbadiisii ugu horreeyay xalay jeediyey iyo weliba waxyaabo fara badan uu kala hadlay kaga hadlay biden waa madaxweynaha maraykanka qodobadaas iyo qodobo kaloo qayb ka taha xubintii ciyaaraha goordhow u diyaar garooba dhegeystayaal saaxibayaal iyagoo faahfaahsan insha allah
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale subax wacan wanagsan dhegeystayaal saaxib yaalla barnaamijka waxaad la socotaan warkii subax saakay warka subaxna anigoo khasdalaad la socodsiinaya iminka iyo haatana saaxib yaal warkii oo fidsanna madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa ka tacsi u diray eheladii qaraabadii xildhibaanka baarlamaanka jubbaland iyo weliba guud ahaan shacabka jubbaland geeridii naxdin lahayd ee ku timid allah u naxariistay xildhibaan isaaq maxamed xasan oo ku geeriyooday magaalada muqdisho xildhibaankani ku geeriyooday rasaas ay ku fureen kooxo hubaysan isaga oo kasoo baxaya masjid uu ku tukanayay salaadii maqhrib ee xalay madaxweynaha ayaa aan ehle- ayaa alla uga bariyey inuu marxuumkani ka waraabiyo janatulfardowse eheladii iyo weliba qaraabadii guud ahaan iyo shacabka jubbaland uu ka baxayna inuu samri iimaan ka siiyo xubno ka tirsan al-shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya laba xubnood oo sarsare oo ka tirsan al-shabaaba ayaa lu- oo lagu kala magacaabo cabdiqaadir yuusuf aadan sahal iyo weliba salaada maxamed gaansi xamsa ayaa isku soo dhibay ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaada labada xubnood ayaa waxa ay muddo lix sano ah ka tirsanaayeen al-shabaab iyagoona ka qayb qaatay dagaalada amba dagaala dhowra oo ka dhacay gobolk- eh, gobolada dalka soomaaliya labada xubnood oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay inay eh, ka codsanayeen inay cafiyaan shacabka soomaaliyed ay dhibaateeyeen intii ay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab dhanka kale guddiga horumarinta ee adeega bulshada ee aqalka sare ayaa kala hadlayay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadinimada ee warfaafinta iyo dhaqanka ee aqalka sare ayaa maanta xafiiskiisa ugu yeeray mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo weliba daryeelka bulshada oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda mudane cali xaaji aadan kulankani oo ahaa si xog waraysi ah ay kula wada warqaadanayeen su-aalo weydiinta iyo si gaar ah ee diiradda lagu saaraya caafimaadka dadka tayada iyo weliba daweynta isbitaalada dhaqaatiirta mashaariicda caafimaadka dalka ee ka socda iyo weliba qorshaha caafimaad ee wasaaradda ugu ay ugu degan degmooyinka amba u degan degmooyinka iyo weliba deegaanada laga xoreeyay al-shabaab kulankan oo kasoo kusoo dhammaaday sidii loo qorsheynayay ayaa la isku raacay in la isla jaan qaado guddiga iyo weli wasa- wasaaradda si loo gaaro daryeelka bulshada loo dhammaystiro iyo weliba tayeenta dawooyinka bulshada halkaasi la gaarsiinayo ay dhibaatada ay soo gaarsiiyeen oo ay muddo halkaasi ay dul saarnaayeen al-shabaab wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya khadiija maxamed diiriya ayaa dhowaan gaartay ayaa waxa ay dhowaan soo saartay in ay ka hadasho in maamul goboleeda dalka ay aada rashin iyo ay siinayaan fududeynta loogu talagalay ciidamada xooga dalka iyo weliba kuwa jubbaland oo ku sugan furmaha hore ee deegaanada si loo gaarsiiyo in in agabka noocyadiisa kala duwan iyana loo garab istaagay wasiirka arrimaha gudaha jubbaland xuseen cismaan dhumaal ayaa gudoomiyey wasiir khadiijo raashinka loogu talagalay ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira al-shabaab munaasabadan wareejinta de- een agabkan ayaa waxaa sidoo kale ku sugnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka soomaaliya cabdikariin jimcaale iyo wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi iyo weliba gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo axmed gaballe iyo weliba mas-uuliyiin kale safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka ugaana danjira cali maxamed maxamuud cali gambar ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda ruwanda u fadhiya uganda labada safiir ayaa waxay ka wada hadleen horumarinta xiriirka labada dal iyo weliba sidii laysaga kaashan lahaa labada dhinac saameynta ay leedahay ama ku jira danaha labada dowlada ee soomaaliya dhan kale danjire cali maxamed maxamuud ayaa danjiraha kale ka codsaday in dowladda ruwanda ay ka codsanayaan amba cadaadiska ay siinayso inay same- soomaaliya ugu soo biirto ururka iskaashiga dhaqaalaha ee afrika ee iyadoona ay ku boorinayaan soomaaliya ururka bulshada bariga afrika laamaha amniga waxayna intaasi ay ku doodayaan in danjiraha ay sii wadayaan dhaqa- in isfahamka ka jira labada dhinac maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale uu sameeyey ruwanda ay tahay inay ka mid tahay dowladaha ee ka mid ah saaxiibada een africa taasoo ay dowladda soomaaliyana ay doonayaan inay ka mid noqoto dhegeystayaal la saaxib yaal weli waxaa la socotaan warkii subax oo aad kala socotaan raadiyaha kismaayo goodhow xubintii ciyaaraha ayaa fooda inagu soo haysa oo aad maqli doontaan akhbaaraadka caalamka ayaa ka dambeya dana balse kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee saake subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta ciyaara warka subax waxaan kusoo qaadi doonaa kulamada Premier League caawa la ciyaaraya Leeds iyo weliba Manchester United ayaa sirkadana kulan derbiya sidoo kale FA Cup-ka ayaa la ciyaaraya een, Fulham iyo weliba Sunderland ayaa sarki doonaa dhanka iyo weliba Real Madrid ayaa waxaa ciyaaraysa koobka kooxaha adduunka Al Ahly iyo weliba Real Madrid ayaa wada ciyaari doonaa dhanka iyo weliba Jarmalka haddii aynu eegno waxaa la ciyaarayaa Bochum iyo weliba Borussia Dortmund ayaa sarki doonaa la liigaha waa liigaanka faransa ayaa la ciyaarayaa baris germany iyo marcel kulanka derbiga la sugayo ayaa la ciyaarayaa dhanka kale leon iyo weliba lil ayaa wada ciyaari doona okse iyo weliba rodis way arki doonaa angari iyo nitis way kulmi doonaan kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka subaxna saaxib yeel saakay waa geenta waa hagaag dhegeystayaal saaxiibeel intaayna kaga imaan xubinta ciyaara warka subax halkaad warkaasi kala socotana waa raadiyaha kismaayo iminkana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa warbixin ku saabsan een, ka bixiyay khudbadii madaxweyne joe biden oo xalay ka jeediyey aqalka sare ee madaxweynaha dalkaasi mareykanka joe biden ayaa xalay khudbadii sanadlaha ahayd kula hadlayay shacabka mareykanka waxa uuna kasoo horjeedaa labada aqal oo si wadajir ah u fadhiya xarunta koongareeska khudbadaas ayaa waxa ay daawanaya dad aada u fara badan iyadoo halkaasi ay ku sugnaayeen ayaa waxa uu ka jeedinaya horumarka dhaqaalaha wadanka mareykanka iyo weliba een, dhankaasi ukraine uu ka hadlayay madaxweynaha ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay si laba jibaari doonaan horumarka dalka mareykanka ayna sii wadayaan aqal koongareeskana ay mar walba ka go-an tahay in la horumariyo muwaadiniina dalkaasi mareykanka warkii subax oo asaakay aad kala socotay raadiya kismaayo anigoo laqasala idiin soo saara islaaniga idiin warramaya sidaas iyo nabadgelya saaxibiya